wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta oo jimco ah waxa ay faafisay jadwalka rasmiga ah ee lagu geli doono imtixaanka qaran ee sana dugsiyeedka kaasoo bilaaban doona afar iyo tobanka bisha juun ee nagu soo aadan warqadda jadwalka imtixaanka oo lagu faafiyey bogga rasmiga ah ee facebook ay ku leedahay wasaaradda waxbarashadu ayaa lagu qoray wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare waxa ay halkan ku shaacinaysaa jadwalka lagu geli doono imtixaanka qaranka sana dugsiyeedka laba kun iyo afar iyo labaatan shan iyo labaatan imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare oo socon doona muddada u dhexeysa afar iyo tobanka ilaa iyo sagaal iyo tobanka juun waxaa ardadu geli doonaan imtixaanka labiyo toban maado oo lagu dhigto dugsiga sare kaas oo maalin kasta la qaadi doono laba maado afar iyo tobanka bisha juun waxaa la geli doonaa maadooyinka tarabiyo iyo chemistry halka shan iyo tobanka bishana ardadu ay geli doonaan fiisigs iyo business lix iyo tobanka bisha waxaa ardada laga qaadi doonaa imtixaanka biology iyo english toddobiyo tobanka bishana waxa ay geli doonaan carabi iyo juquraafi halka siddeed iyo tobankana la geli doono maadooyinka kale ah i c t iyo xisaab ugu dambeynna sagaal iyo tobanka bisha waxaay geli doonaan af soomaali iyo taariikh imtixaanka qaran ee sana dugsiyeedka laba kun afar iyo labaatan laba kun shan iyo labaatan waxaa u fadhiisan doona kumanaan ka mid a ardayda wax ka barata guud ahaan degmooyinka dalka marka laga reebo maamulada puntland iyo somalilan